lacagtaasi de n diyaarad bay la socotay meel alla meelay ku socota lama garanayn wadankana siyaasad baa ka taagnayd marka waxaa uun loo maleeyey unama siyaasada ka taagnaataamayaana ka taagan lacag badanoo noocaas oo kale oon cidina soo sheegin de kole tuunkeeda leeda marka lacagtii waa waa la joojiyey meel baa central bankan ku shubnay central bankan taallaa tuhunku wuxuu doonaba ha noqo maxaa laga yeelaya wadahadalkeeda lagu jira ma laga yaabaa in la celiyo wadahadalkeeda waa suuragal waa suuragal weeye qolada sharciga ayaa ku shaqale arintaasi yaa wasaaradaha ku shaqale sharciga ayaa arintaas sheegi doona sharciga internationalka haddii lacag aan lasoo sheegin marka wadankana ku alaad soo geliso lacag intaa leeg laakiin lacago way keeni jireen iyagu waa lasoo sheegi jiray waa lasoo sheegi jiray baa la yidhi eeg waa lasoo sheegi jiray waa laysla ogaa lacagaa kore la keenayo waxbay ku jaango'naayeen lacag intaa leego ha iska timaa waddan iska soo gasha oo diyaarad soo soo gasha oo niman shandada ku jiidayaan yaa it doesn't smell good ma si fiican uma uma muuqato markii ugu horeysay lacag intaa la eg la keena miya cadadkaa le anigu intaan horta kolley ogahayba arrimaha ma anigu kama warhaya arrimo kale oo ma jira umalan laakiin umalayn maayo lacag badan oo noocaasa inay iskusoo geli jirtay kolleyba waxaan dareensanahay aan warka ku haya waxa weeye lacagaa keeni jireen way jiraan dee mashaariic baa ka socota meesha imaaraadku ay maalgeliyaan waana ku mahadsan yihiin laakiin de lacagaas waa lasoo sheegi jiray oo liis baa jiri jiray oo waxaa lagu falayaa jiri jirtay oo dee meel waliba adeer waa sidaa duluq baymayhin
abril sideedeedii maalintii lacagtu imanaysay isla subaxdaas baan u sheegnay taliyaha ciidanka warqad buu qoray garoonka taliyaha ciidanku mashaquu ku leeyahay wasaaradaa jira maaliyadaa jira prime minister baa jira ciidanku hataa haddii ciidanka loo geenayo waa in minister of finance loo sheego ya adna laguma sheegin ma lagima sheegin iyadoo lacagta la qabtay baan anugu ka waran marka ciidanku ciidanku shaq kale leeyihiin ya shaq kale leeyihiin akhriskaagu marka muxuu yahay lacagtaas in ahayd loo waday
ma garan karo ma garan karo laga waa suuragal in loogu talagalay in mushaaraadii wax lagu bixiyo waa suuragal in wax kale loola socday kolley kolley anagu saas baan qabnaa kowdhi saas baan qabnaa saaskaan qabnaana waxa weeye in dee wadanka dawlad baa joogta laga soo wargeliyo waxay wadanka wax soo gelinayaan ama investment ha soo geliyaan maalgashi ha soo geliyaan waxyaalaha soo kale ha soo geliyaan saaskaan qabnaa waxa weeyaan in waliba dhinacun ka soo galo dabeetana lagu wareelo wax gudaha jooga ogta marka taasi waa waan diidaynaa waxaan doonaynaa wadankan in in muxuu ahaa sharaftiisi soo noqoto oo milgihii dadka soomaaliya soo noqdaan oo wadankani wadan sobriina yahay marka imaaraadku taasi xadgudub ku yihiin
waan u malaynaya anigu waan u malaynayaa inay arrintaasi aanay kolleyba san banaanayn ma dhici karto inaad waxaasoo lacag ahon intaad diyaarad ingeyga soo kaxaysato aada wadan sobriina iska soo gasho iska soo degto jawaanadaada soo jiidato ma dhici karayso meel kale kama dhici karto de halkan soomaaliyana maxaa dikadi ka hordhacayso xilligan heshiis wadahadalla ma idin socda idinka iyo imaaraadka waxaa arintaa iiga fara dhuudhuuban wasiirka arrimaha dibadda laakiin waxaan u malaynayaa in wada hadalla jiraan ayaan dareensanahay oo heerkeea heer sare ah muxuu haynaa foreign minister arrimaha dibadda ayaa filayaa marka imika soo socday wasiirka arrimaha dibadda cawad wuxuu kusii socday isaguna jidda oo aan umal oo i c da ku shiraysay muxuu ahaa kulanka muslimiinta sooma marka haddii adigoo maxaa ku idhahdaa aad maanta hor fadhiisan lahay dowladda imaaraadka adoo matalaya dowladda soomaaliya ama dabcan golo wasiir ahaan waad u shirteen qodobada kow laba saddexdiin ah ead ka dalbanaysaan imaaraadku inay sameeyaan waa maxay anigu anigu kolleyba arintaa waxaa iga fara dhuudhuuban oo dee war badan ka haya muxuu ahaa finance aan ahay waxaan u malaynayaa dowladda dad iga fara dhuudhuuban jir lakin anigu haddaan ku ka qayb geli lahaa waxaa ii muuqanaya waxa weeye in imaaraadku ogaa ogaadaan in ay dal aan aada u soo wada shaqayna yihiin cilaaqaad badan inay naga dhexeeyihiin ya laga soo bilaabo sheekh zaid iyo kuwii ka horreeyey cilaaqaad fiican baa naga dhexeeyey emotional attachmentna soomaalidu way ku leedahay ya imaaraadka oo dad fara badan baa degan de anugu shaqada ugu horreysa halkaasan ka bilaabay ya anuu high school ka soo baxay maaragta marka inay horta taa ogaadaan ayaa meesha ku jirta waxaa kaloo aan doonaya inay ogaadaan in aan imika aada u liidano oo aanan ogolaan karin inaan dareenno in lanaga faa'idaysanayo adeegaad ade in aan dareenno ama waxa ka jiraan ama yaana ka jirin waa taa kuli saas baan qabnaay in aan dareenno in lanaga faa'iidaysanayo ayaan yaan yaan iyadana ogeysiin laha waxaa kaloo ogeysiin laha waxaa weeye intaasoo dhan isku soo minguuriyo haddaad doonaysaan inaad nala shaqaysaan habka soo mara dalkani waa federal weeye waa one nation weeye one one one country weeye waxyaalahan waaweynna haddii ilaha yidhaahdo haddii alla yidhaahdo waa wax federalka ku saabsan marka de haddaad doonaysaan inad nala falgashaan ya habkii loo baana soo maro oo federal government soo maro dabeetana meesha noo sheego aan isdiyaarino si aan u garan karno skilskeeda aan raadino si aan u garan karno waxaa laga soo gelaya waxaa idinka soo gelaya inay sax tahay waxaan in kale aan raadino ciidan world bank aan weydiisano support inuu nasiiyo xagga kartida africa aan weydiisano dabeetana aan wada fadhiisano way mawduuca imaaraadkana ka baxaa rabaa laakiin hal su-aal baan kaa weydiinaya dowladdaadu ama dowladda hadda ku jirto wax caddayna ma haysaa imaaraadku inay isku dayeen ama qorsheynayeen inay dowladda siyaasad ahaan minjaxaabiyaan ama xaasiloodin doorra ku ridaan arrinta kama warqabo ma yacni wax badanoo anigu de waxaan ku mashquulsano xagga finance waan ku mashquulsana marka intan dambana waa aniganu waan maqmaqanahay hay arrintaasi waxaan u malaynayaa inaana wax badan ka sheegi karin yacni ma odhan karo wax caddaana lahay caddaan muxuu noqon karaa bade caddaan muxuu noqon dadka qaar waxay leeyihin lacagtaa waxaa loogu talagalay in dowladda lagu minjaxaabiyo laakiin de wax un faradhiigle lama arko faradhiigle meesha lama arko laakiin de dadka qaar waxay leeyihiin lacagtaa waktigaa timid iyada oo baarlamaankii ishaysto iyadoo dhibaatada istaagan tahay lacagta waktigaa timid waa dadka qaar leeyihiin waa minsaxaabin baa loogu talagalay waa qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihiin mee waxaa loogu talagalay malaaniyo in de cusbitaalada iyo arrimaha ay ka shaqeynaya ciidamada iyo ay ka shaqeeyaan marka arrintaa waxaanu daynaynaa legal systemka inuu meel dhigo imaaraadku hadda way baxayaan way xireen way joojiyeen hawlihii tababarka iyo wixii kale ka wadeen wasiirka gaashaandhigka waxaa laga soo xigtay inayn loo baahnayn kharashkii iyo wixii ay siinayeen ciidanka marka ciidankii imaaraadka ay lacagta siin jireen ilaa kun meelahaas nina ahayd muqdishoo kale markaan fiirno puntland ilaa madaxweynaha puntland wuxuu sheegay laba kun iyo dheeraad askari inay tahay dowladda federaalku ma ku filan tahay mshaalana badan yeelin waxyaalana badan ayaa yeelin waxa weeyaan madaxay noo sareeya iyo sharafta dalkan ayaa waxba kada imuka